Shirkadda Furka-Tirka Isbeddelka Cimilada oo ha abaabulin Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba ka qaybgalaya wasaarado qorsheynta, gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, caafimaadka, biyo, waxbarashada, batroolka, beero, ganacsiga. Guddoomiyaha Gobolka Bay iyo Ku-xigeenka Degmada Baydhabo ayaa la qabwaday magaalada Baydhabo. Shirka iyo waliba lakada furaya tiirka isbeddelka cimilada iyo sidii wasaaradda dhati aan xoojin lahayd wada-shaqeynta ka eedan sidii lala tacaalan lahayd saameynta isbeddelka cimilada yeesheen kororka. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Koonfur Galbeed Soomaaliya Diini Cabdinuur Maxamed ayaa furaya shirka iyo waliba wuxuu ku hadlay muhiimadda shirkuunse lahaaya.
Wasaarado dhan shaqada agalaya. Gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka muhiim waaye isbeddelku cimilada saameyn weyn ah ku weldhaday ummado fatahaadi dhiyayaan abaari dhiyayaan walaas dhan waliba oo isbeddelka cimilada meel raay saameeyay sidoo oo kale wasaaradda beeraha oo kale saameeyo wasaaradda kalluumaysiga saas oo kale wasaaradda batroolka oo kale migiyo batrool baarase environment uu dib weyn injeyside marka ka hor inay meel raay environmental impact assessment la soo bi walbiin la feeri xaalado shan la feeri waay degmada iyo gobolkana waliba ha dadkii meel raay in climate change uu saameeyay yayoon mas'uul ku yihiin marka muhiimadda isngeekalin square waliba ha lan walba dhinaca uu galay waay marka una isku duuban wali la faday isbeddelku cimilada oo dhibku weyn ka hay in Soomaaliya iyo adduunka gaar ahaan koonfur galbeedna meelo aan ka daran ata ama meelo aan ka nugul ata in insha Allah taala ku wada shaqeyn working group waay group iska hiringa ana hala ana ana ku mid ah mas'uuliyiinta ku qayb galay shirkunga ayaa waliba iyo ku hadlayna sida uu saameey isbeddelka cimilada deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya maadaama waxay muhiimadda kood ayaga wasaaradda climate ka tahay wasaaradihii ayagana shaqada kala dhexeysa oo garbaha u noqon lahayn inay inay soo jiidayaan ay leeyihiin waxaa waa naga wada dhexeysaa shaqada aan wada qabanno taas run ahaantii ammaan ayay ku mudan yihiin wasaaradda iyo wasiir diine arrintan isbeddelka cimilada koonfur galbeed aad u saameysay run ahaantii si ka duwan dalka intiisa kale u saameysay gobollada wax soo saarka gobollada dadka u tirada badnayd deganaayeen marka waad dareemaysaa saameynteeda si ka badan dalka intiisa kale noo saameysay barakac iyo dhibaato badan dadkeena wax soo saarkii beeraha hoosu dhacay marka taas si loo gudbo waxaa loo baahan yahay wada shaqeyn loo baahan yahay aragti cusub lala imaadaa loo baahan yahay aniga wasaaradda gargaarka ahaan waxaan idin ballan qaadaynaa inaan barnaamijka idinkala shaqeyno gacan idinka siinayno
isbeddelka cimilada intaan ku wacdo iyagoo arrintan daafuraya runtii annaga wasaarad ahaan kalluumaysiga wasaaradaha ugu saameynta badan waaye isbeddelka cimilada culaysyo badanna lagu qabo hadday tahay xeebaha hadday tahay kalluunka iyo khayraadka badda ee kusoo dhimanaya badda iyo waxyaalahaas oo dhan marka runtii waa farxad inoo tahay mar labaad iyo mar saddexaadba arrintaas inaan kala soo qayb galno wasaarad ahaan waxa aan u diyaarinay strategic plan aan u diyaarinay arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada hadday noqoto xeebaha iyo baddaba ciidanka alle waa idinla wadaagi doonaa wixii dhinacayaga wasaaradda qorsheyntana waa la wadaagi doonaa wax kastana waa idinkala shaqeyn doonaa
way qusaysaa isbeddelka cimilada haddaanan hadda laga diskas garaynin ama wacyigelin laga samaynin oo goob walba oo maxaan ku ihahdaa ka kooban koonfur galbeed iyo degmooyinkeeda aan wacyigelin ballaaran laga samaynin oon dowladihii wasaaradihii aan isku xirnaanin lagama hortegi karo waxna waa wax dabiici ah waxba aan laga qaban karin waxna waa wax u baahan in mobilisation badan la sameeyo runtii aad ay ugu mahadsan yihiin wasaaradda biicada iyo isbeddelka cimilada isku imaatankan ay iskugu yeereen maxaan ku raha wasaaradaha sidaas si la mida in haddana ay gaarsiiyaan gobolladii degmooyinkii wacyigelin badan ay ka soo sameeyaan